soomaaliyeed ee dhulkaa deganaan jiray laga qaaday hubkii iyo wax aynkaasa oo laga geeli laga xareeyey oo la yidhi geelu xataa yuu ku gelgelimaysanin waddada eeh laga ilaaliyo dabeete maxamed oo isagu ahaa isaguna nin xoolo dhaqato ah aanay ka madhnayna reer magaalnimadu ayaa waxa uu arkay dhibaatadii uu markii hore isagu kasii hadlayey inay dhacday dabeete geelii uu waday markii uu kasoo tallaabiyey ee uu keenay meel la yidhaahdo duudka oo u dhow magaalada hargeysa ayuu waxa uu tiriyey gabay uu kusoo halqabsaday inan uu dhalay oo ahaa curadkiisa isaga oo markaasi aad moodaysa inaan rag odayaalihi oo markaa ka gura gabayga aanay ka ag muuqanin markaasi wuxuu yidhi aliyow adduun lagu dhintay oo dheeliye anogay ma ma dandhamiyo caanaha lista ah sida dhukaameede sidii dhagar aan qabo oo xabsiga la iga dhowraayo dharaar iyo habeen faalladan dhabanka haystaa ee dheg markaas yidhaahdaan hurdada mabadha koolayna ka dhabriiray haasaawaha dholoombiyeysayna dhallinyaradu hadalkii naxwo ah dheguma qaadaana nin dhammaaday baa garan lahaa dhaabahaan ridaye baldhegaysta cawaan rakibay dhigibadiisii kol haddii dhulkeennii kol haddii dhulkeennii xadkaa dhereeran loo yeelay oo moodhikaar lagu dhib tiray wada dhabaynayo dhallaan weeye kii haydiyaa dhaqasho xolaadi dhuuriyadan dusheennaa garnayn dhacayay saaraayo waxaa dhambaalka lala ruurayaa dhinacii dheereeda dhallankii hawiye loo qabtay ayaa lay dhex marayaaye sidii dhoocil awran ka baqan dhaanin lay raray ee waataa hubkii la iga dhigay dhoobirkaan sidee baandadan dhabbada joogsatiyo qoriga dhowrqaada inaan dhaxal wareegnaa kuwani meesha loo dhigaya haddii dhiila meel soo gasho oo khabarka loo dhigi kastaba haddii ay tihiyo dhulaan la gaadhaynin baabuurro dheeraynayaa lagu dhaqaajaayo oo dheehadoodii isweer lagu dhabsiyaayo oo dhiidhikii lagu tuhmana lagu dhirbaaxaayo liiswaarkan dheeraynayaa wayna dhaawacaya dhayarhayga moodina haddaan dhaarsanaa yimi waa duni ninkii dhumuc lahaa dhaatay oo kacaya dhudhun iyo lixaad xabashigii buub ku jebin waaya afaroo qaba cishaa lagu dhugtamay ciidankuu dhuray ee isdhootaalintii reer waliyo dhirifkii beenowye wuxuu xayla dhoofka ugu kacay dhuumashuu bidayee ka dhaqaaqe daariisha wiyo dheragii fiicnaaye waa tii dhallaanka iyo hureen ooryahaw dhacaya waa tii galbeed loo dhuftay dhanel u yaaceena dhirbaaxadii talyaaniga ayay dhegabarjoobeeni annakana dhulkii aan lahayn dhaafa buu yidhiye habar yoonis oonbay u dhiman dhibica dayreeda geediga caleen weyn ku dhacay dhaafi kari waaye kuwii harada dheerandhoobin jiray dhamacda jiilaalka ayay gaaladii diifiso sirow la dhaaftaaye caynaashihii dhiiranaa dhacartii loo diiday reer sugulla dhaantada dig weyn kagama dheermaanay dhalooshii farcaamed xeryaha uma dhammeeyaana dhiilaha karuurka amartida looma soo dhigi ee dhegcaddii madeerkiiyo lowaa dhulkii geedaha reer daahirbeelka ma dhistaan dhinacii deereeda dhudhuba iyo buuhoodlayaal laga dhawaateeye dhulbahantii fallaagada ahaa waa la dhaawacay halku nugulku dacadiidayiyo boodi laga qaadiya adduunyada ninkii aan ka dhiman dhayrid baa dili kolka dhoolba-aa ciidagale kor u dhaguugaayo iyadoo dhagoostiya burcada dhaayi lagu fofri ma dhambala qolkii gaanihii dhogorta xiisnaaye dhaameel tolkay wuxuu ku furay dhabarkii tuur weyne iminkaa nirgihii dhaadhi jiray badi u dhuufteena kolba waxaan ka dheellimanayaa dhabarka raaxayse dhegxumada ku nool waxaa dhaanto geerida ee waagaan dhawaaqayeen dhegala ii yeelan dharaad wadada lama dhaqaaseene maantooy dhanaanaataybay dhabanka haystaane maantooy dhanaanaataybay dhabanka haystaane dhammaantii soomaalay hadday dhulocdii joogtaaye in qiyaamihii dhow yahay uun dhidiba noolaanin iyo gaalka inaan dhoofino oon dhidibada u saaro labadaa mid unbay u dhici dhul la wada yaabyabuudi gabaygiisa saddexaad